xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ka hadlay wareejinta hay-adda ekaawa ay ku wareejisay maamulka hawada soomaaliya iyo somalilan warkaasi waxaa magaalada hargeysa inooga soo diray waryaheena warsame laac dheere xogayaha duulista iyo hawada xisbiga mucaaradka wadani nuuradiin diine oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay wareejinka hawada somalilan iyo soomaaliya oo lagu wareejiyay xukuumadda federaalk ee soomaaliya isagoona xukuumadda madaxweyne biixi ku eedeeyay inay ka gaabisa arrinkaasi sideed iyo labaatankii maaraj waxaa suuro gashay in xamar madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi maxamed maxamed cabdulaahi farmaajo uu furay xafiis loogu yeedhay in laga hagi doono hawada soomaaliya iyo somalilan dowladdeennu wax tallaaba kamay qaadin wax negoshiyeshana kalama yeelan qaramada midoobey hay-adda u qaabilsanee ekaawo wax falcelina lama yeelan inaynu qarankeenna difaacinno eedaha aanu soo jeedinay been bay ku tilmaameen in badan bay ku celceliyada waxba kama jiraan waa been in badan bay ku bal maanta maxay ku hadli doonaan iyadoo la joogo ayaa xafiiskii nairobi si toosa wuxuu u yidhi shalay toole waxaannu ku wareejinnay maamulkii hawada xamar iyo muqdisho wasiirka dowladda federaalka soomaaliya ninkan la idhaahdo salaad isna wuxuu sheegay in gebi ahaanba la soo xidhay xafiiskii laga hagayey duulimaadyada hawada somalilan iyo soomaaliya lana keenay xamar dhaqaalihii laga qaadi jiray cashuurtii ka soo hoyanaysayna la kordhiyey dhammaantoodna iyadoo ay maamulan doonaan dhanka kale waxa uu talooyin u soo jeediyey madaxweynaha somalilan hore waxaanu ugu jeedinay madaxweynahanu taariikha ka ahadhe ciidamadii cirka dhis maadaamaoo tahay sarkaal ciidamada cirka oo aasaaskeedii bilow tiimo muuqatee wasaaraddii buu baabi'iyey uu hay-ad ka dhigay taasina waxay muujinaysaa inaan dan laga lahayn markaa waxaan odhan karnaa ka waddani ahaan dee somalilan iyo soomaaliya arrintan hoos baa malaa loo eegayahay way ku wada socdaan oo dowladda somalilan iyo xukuumaddan muuse biixi raalli bay ka tahay maadaama wasaaraddii duulistii hawadana uu baabiyey siyaasad ahaanna arrintan ka shaqayn lahayd waxaan socdana waxba laga odhan waayey ugu dambayntiina wuxuu shacabka reer somalilan ugu baaqay inay sameeyaan isu soo bax salmiya ay kaga jawaabayaan arrintaasi halkan hal kelmadun baan uga soo jeedinaya shacabka reer somalilan guda iyo dibadba dowladdii way ka gaabsatay inay qaranimadii difaacdo idinkay idiin taallaaye qarannimadiinna difaacda arrintanna waxaan odhan lahaa shacabka reer somalilan ee ku nool magaalooyinka boorama ku nool hargeysa ku nool burco ku nool berbera ku nool ceerigaabo ku nool laascanood war mudaharaad salmiya aan kaga jawaabno hadalkan ayaa ku soo beegmaya markii maalintii shalay maxamed cabdulaahi salaad oomaar uu b b sida u sheegay in si rasmiya xukuumadda soomaaliya ay ula soo wareegtay hawadii somalilan iyo soomaaliya islamarkaana magaalada muqdisho si toosa looga maamuli doono waa warsame saciid cali warbaahinta s b c gudaha magaalada hargeysa